الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم أي صفتهم صفada munaafiqiinta kamathali اladii kii sifadiisoo kala weeye istawqada shiday naaran dab falamaa adaa'at naartu markay ifisay ama dabku marku ifiyey maa xawlahu waxa hareerihiisa ah dahaba allahu alla wuxuu la tegay binuurihim nuurkooda wa tarakahum alla wuxuu uga tegay fii dulumaatin mugdiyo laa yubsiruuna xaalaysan waxba arkaynin aayaddani allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramayaa munaafiqiinta munaafiqiinta sifaadkooda ayuu alla tusaale u keenayaa subxaanahu wa tacaala aayaddan iyo aayadda ku xigta iyo aayadda kusii xigta ee saddexaad waxay masal iyo tusaale u yihiin munaafiqiinta munaafiqiinta allah subxaanahu wa tacaala marna wuxuu ku tusaaleeyey dab marna wuxuu ku tusaaleeyey biyo allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi mahaluhum sifada munaafiqiinta kamahali اladii ay ka wasfi ladii kii sifadiisoo kala weeye istawqada ay awqada shiday naaran dab falamaa adaa'at naartu markay ifisay maa xawlahu waxa hareerihiisa ah ee uu arkay marka waxa hareerihiisa ah dahaba allahu alla wuxuu la tegay binuurihim nuurkooda macnaha waxaa loola jeedaa xaqi ilaahay soo dejiyey subxaanahu wa tacaala marka hore iftiinkiisa iyo nuurkiisii ayay arkeen munaafiqiintu kadibna allah subxaanahu wa tacaala nuurkii ayuu ka qaaday oo waxa weeye waa nifaaqii iyo kufrigii ay ku jireen dulumaadkiisa iyo mugdigiisi wey dahaba allahu alla wuxuu la tegay binuurihim nuurkooda wa tarakahum alla waa ka tegay munaafiqiinta wuxuu uga tegay fii dulumaatin mugdiyo dhexdood ay fii dulumaati nifaaq mugdiyadii nifaaqa dhexdooda ayuu alla uga tegay subxaanahu wa tacaala laa yubsiruuna xaalay yihiin kuwa aan waxba arkaynin wax ay arkayaan haba yaraatee ma laha maxaa yeeley waa dad mugdiyo ku dhex jira summun ay hum ayagu summun waa kuwa dhagala bukmun afla oo aan hadlaynin cumyun indhala fahum ayagu laa yarjicuuna ma noqonayaan oo can dalaalihim ka noqon maayaan xaqan u noqon maayaan summun allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay munaafiqiintu waa kuwa dhagala waxay ka dhagala yihiin inay xaqa maqlaan bukmun waa kuwa afla waxay ka aflah yihiin inay xaqi ku hadlaan cumyun waa kuwa indhala oo waxay ka indhala yihiin inay xaqi arkaan fahum ayagu laa yarjicuuna noqon maayaan oo baadidoodii ka noqon maayaan hanuunkii iyo iimaankii iyo xaqana u noqon maayaan maxaa yeelay xaqa ma maqlaan ma arkaan mana ku hadlaan waxyaabihii wax lagu fahmi lahaa oo aalaadkii fahamka loo isticmaalayay ayaa allah subxaanahu wa tacaala ka qaaday ow ka sayibin ow mathaluhum ama mahalkooda ee wasfigooda waxaa weeye ka sayibin ka mathali sayibin waa roob oo kale min asamaa'i xagga daruuraha ka soo degay roob xagga daruuraha ka yimid ayaa mahalkoodii tusaalaha labaad ah fiihi roobkaa waxaa ku sugan dulumaatun mugdiyo oo dhulka dhan ayuu mugdi ka dhigay wa racdun iyo gugac oo roobkaasi aad buu u gugacayaa wa barqun iyo hilaac oo aad buu u hilaacaya yajcaluuna munaafiqiintu waxay yeelayaan asaabicahum farahooda ayay waxay yeelayaan fii aadaanihim dhagahooda min asawaaciqi ay min ajli asawaaciqi danabyada dhacaya darteed ama biriqyada xadara almowti digtooni geerida ay ka digtoon yihiin awgeed wallahu allana muxiitun waa mid halaagaya bilkaafiriina gaalada ilaahay gaalada waa halaagaya waa hareereeyey oo waa halaagaya gaalada aayaddanna allah subxaanahu wa tacaala munaafiqiinta wuxuu ku tusaaleynayaa kufrigooda iyo nifaaqoodii iyo markii hore siday iimaankii u arkeen xaqiina u maqleen wuxuu ku tusaaleynayaa roob samada ka soo da-ay roobkaasi waa waxyigii samada ka yimid waa qur-aankii ilaahay soo dejiyey subxaanahu wa tacaala laakiin wuxuu wataa beriq ama waxaa weeye mugdiyaal baa ku sugan roobkaasi waxaa ku jira gugac waxaa ku jira hilaac ayaga marka xaqa ay maqlaan oo xaqa dabkaasoo alla uu ku tusaalaynayo roobkaasi gugaca iyo biriqda wata iyo hilaaca waxa way dhagihii faraha gashanayaan allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi fiihi waxaa ku sugan dulumaatun mugdiye ayaa ku sugan roobkaasi wa racdun iyo gugac wa barqun iyo hilaac yajcaluuna asaabicahum dhagaha ayay faraha gashanayaan yajcaluuna asaabicahum farahoodii waxay gelinayaan fii aadaanihim dhagahooda dhagaha ayay xiranayaan oo maxay u xiranayaan min asawaaciqi ay min ajli sawaaciq danabyada ama biriqyada dhacaya darteed xadara almawti digtooni geerida ay ka digtoon yihiin awgeed ayay dhagaha faraha u gashanayaan oo waxaa loola jeedaa xaqi ma ximbaari karaan qalbigoodu waa qalbi daciif ah waa qalbi taag daran waa qalbi aan xamili karin quwada iimaanka iyo waxyiga awoodda uu leeyahay qalbigoodu ma xamili karo wallaahu allana muxiitun waa mid hareereeyey ama halaagaya bilkaafiriina gaalada yakaadu lbarqu hilaacu wuxuu ku siganayaa yakhdafu inuu dafo absaarahum yacni aragyadooda inuu dafo oo iftiinkii hilaaca indhahoodu ma xamili karaan wey markuu hilaacu wac yidhaahdo wuxuu ku siganayaa inuu indhahaba tiro oo indha beelaan taa macnaheeduna waxa weeye markay nuurkii iimaankii iyo waxyigii ay arkaan quluubtoodu maadaama ay tahay quluub daciifo ah wayba sii dhimanaysaa way sii baaba-aysaa mana xamili karto ma muqaabalayn karto yakaadu lbarqu hilaacu wuxuu ku siganayaa yakhtafu inuu dafo absaarahum aragyadooda kulamaa adaaa lahum mar walbuu hilaacu u iftiimiyo aariiqa waddada aariiqa waa lasoo qadaraya mar walbuu hilaacu waddada u ifiyo mashaw way soconayaan fiihi ay fi ariiqi waddadii ayay ku dhex soconayaan waidaa adlama calayhim hilaacii hadduu ayagii maaragtay waddadii mugdi uga dhigo oo hilaacii uu joogsado iftiimi waayo waddadii mugdi noqoto qaamuu way istaagayaan oo taa waxaa loola jeedaa marka ama tusaaluhu uu yahay marna iimaankii bay arkayaan oo waa markii xaqa loo sheegay markii ay diideen xaqiina mugdi baa ku dhacaya oo way istaagayaan bimacnaa waa wareersan yihiin wey walow shaaa allahu allah haddii uu doono ladahaba wuxuu la tegayaa bisamcihim maqaladooda wa absaarihim iyo aragyadooda ina allaha alle calaa kulli shayin wax walba qadiirun waa mid awooda ilaahay hadduu doono subxaana wa tacaala aragyada iyo maqalada ayuu ka qaadayaa hore waxaan usoo marnay inuu alla yidhi summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun inu allah wuxuu sheegay inay dhagala yihiin wuxuu sheegay inay afla yihiin wuxuu sheegay inay indhala yihiin hadduu horay u indha tiray maxaa halkan loo leeyaha walow shaaa allahu ladahaba bisamcihim wa absaarihim hadduu alla dooni lahaa ama alla hadduu doono inuu aragga ka qaado iyo maqalada ladahaba alla wuxuu la tegi lahaa bisamcihim maqaladooda wa absaarihim iyo aragyadooda halkan waxaa laga wadaa bay yihahdeen culummada maqaladooda caadiga ah tii hore waa waxaa lagu fasiray oo lagu macneeyey inay ahayd maqalkii xaqa xaqaysan maqlayn oo xaqii baysan arkayn oo xaqii baysan ku hadlayn sidaasa aayaddii hore lagu macneeyey tanna waxaa lagu macnaynayaa maqalkii daahirka ahaa oo dhegihii wax lagu maqlayey iyo arag indhihii ay wax ku arkayeen oo adduunyadaba ay ku isticmaalayeen ee ku intifaacayeen taa laftirkeeda allah hadduu doono ka qaadaya subxaana wa tacaala ina allaha alle calaa kulli shayin wax walba qadiirun waa mid awooda yaa ayuha annaasu dadu ucbuduu rabbakum rabbigiin caabuda alladii allahaasoo khalaqakum adinka idin abuuray waaladiina kuwina abuuray min qablikum adinka idinka horreeyey lacallakum tattaquun si allah subxaana wa tacaala aada uga cabsataan ama lacallakum waxaa mudan tihiin tattaquuna inaad alla ka baqdaan labadaba macnaba waa lagu macneeyey yaa ayuha annaasu dadow ucbuduu rabbakum rabbigiin caabuda rabbigiin cibaadada u khaalis yeela laa tacbuduu hayrahu ilaahay hayrkii ha caabudina alladii allahaasoo khalaqakum idin abuuray rabbiga aada laydin leeyahay caabuda waa midka idin abuuray wey cid kaloo idin abuurtay ma lahan qof kaloo idinku sheegan karta abuurise ma jirto xibnaha jirkiinu uu ka kooban yahay cid kaloo ilaahay la wadaagta abuuristooda ma lahan subxaana wa tacaala maadaama allah subxaana wa tacaala khalqiga iyo abuuristii uu la gaar noqday sidaasoo kale cibaadada u gaar yeela yaa ayuha annaasu dada ucbuduu rabbakum rabbigiin caabuda alladii allihii caabuda khalaqakum idin abuuray waaladiina min qablikum kuwa idinka horreeyana abuuray lacallakum tattaquuna si allah subxaana wa tacaala aada uga baqdaan ama waxaad mudan tihiin inaad ilaahay ka cabsataan subxaana wa tacaala alladii allahaasoo jacala lakum alarda arlada idinkaga dhigay firaashan gogol arladii wuxuu idinkaga dhigay firaashan gogol waad ku dul seexanaysaan waad ku dul nooshihiin waad beeranaysaan waad ku dul soconaysaan guryaad ka dul dhisanaysaan nicmooyinka alla idiin gala bay ka mid tahay subxaana wa tacaala alladii allahaasoo jacala lakum alarda arlada idinkaga yeelay firaashan gogol wasamaa'a samadana idinkaga dhigay binaa'an saqaf wa anzala alla wuxuu soo dejiyey min asamaa'i xagga samada maa'an biyo ayuu ka soo dejiyey xagga samada waxaa loola jeedaa daruuraha ilan biyuhu ama roobku daruuraha ayuu ka yimaadaa wa anzala alla wuxuu soo dejiyey min asamaa'i ay min asaxaabi xagga daruuraha maa'an biyo ayuu ka soo dejiyey fa akhraja alla wuxuu soo saaray bihi bihi ay bilmaa'i biyaha min asamaraati mirooyin ayuu ku soo saaray risqan lakum irsaaqid alla adinka uu idin irsaaqaya darteed falaa tajcaluu lilaahi allaha u yeelino ha u samaynina andaadan ay amhaalan kuwa alla subxaana wa tacaala aa la mid dhigaysaan kuwaad ilaahay la mid dhigaysaan kuwa lamida maba jiraane adinku ha u samaynina wa antum adinku ta walxaal antum adinku taclamuuna aada og tihiin annahu laa nidda lah walaa mihla lah inuusan allah subxaanahu wa tacaala lahayn cid la mida allah subxaana wa tacaala wuxuuna amrayaa inaan keligii caabudno subxaanahu wa tacaala waana ujeeddada ilaahay uu noo abuuray wuxuuna alla noo sheegay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisa wuxuu noo sheegay awooddiisa wuxuu allah subxaanahu wa tacaala noo sheegay nicmooyin kala duwan uu noo galay marka koowaad rabbiga caabuda laydin leeyahay waxaa waaye buu yidhi midka adinka idin abuuray waa khaaliqiinna adinka keliya ma ahee kuwa idinka horreeya khaaliqii abuuray wey marka waxaad mudantihiin inaa ilaahay ka baqdaane rabbigaa keligii ha la caabudo rabbiga aada caabudaysaan waa midka arlada abuuray oo idinkaga dhigay arladii firaash iyo gogol allah subxaana wa tacaala khaaliqa mudan inaad keligii caabudaan waa midka dhulka gogol idinkaga dhigay oo nicmadaas idin siiyey samadiina idinkaga dhigay saqaf allah subxaana wa tacaala arladii gogol ayuu nooga dhigay manaafic kala duwanna waan ku waan ku haysanaa oo waan ku intifaacnaa haddii maanta lagu yidhaahdo dhulkan cagahaaga ka qaad meeluu qofka aadi kara haba yaraatee ma jirto oo meeluu tegi kara ma lahan allah subxaana wa tacaala ayaa nicmadaas siiyey dhulkan aad ku soconayso meel walba aada u marayso safarada lagu galayo guryaha laga dul dhisanayo beero laga samaysanayo la dul goglanayo waa nicmo aada u weyn allihii marka idin siiye nicmada ee arlada gogasha idinkaga dhigay samadiina idinkaga dhigay saqaf oo samadu waxa weeye waa naga sarraysaaho waa saqaf oo kale wey samadana wuxuu idinkaga soo dejiyey ama daruuraha alla wuxuu idinkaga soo dejiyey biyo waa roobkii biyahaasna wuxuu alla idinkugu soo saaray mirooyin kala duwan cunooyin kala duwan ood cuntaan waxyaabo sharaab iyo cabitaan aad ka dhigataan fawaakih kala duwan biyihii aada cabbi lahaydeen laftirkooda alla dhulka idinkaga bajiyey subxaana wa tacaala waxaasoo dhanna alla wuxuu u sameeyey risqan lakum irsaaqid adinka idin irsaaqayo rabbiga marka nicmooyinka faraha badan idiin galay keligii caabuda falaa tajcaluu lilaahi allaha u samaynina ayuha annaas andaadan kuwa lamida oo aad la mid dhigaysaan wax lamida ma jiraane ilaahay ha u samaynina subxaana wa tacaala wa antum taclamuuna walxaal antum adinku taclamuuna aada og tihiin annahu laa nidda lahu walaa mitl ilaahay inuusan nid lahayn subxaana wa tacaala cid lamidana aysan jirin wa in kuntum haddii aad ahaateen fii raybin shaki haddaad uga sugan tihiin wa in kuntum haddii aad tihiin fii raybin shaki dhexdii haddaad ku sugan tihiin oo aad ka shakisan tihiin mimaa nazalnaa wixii aan ku soo dejinnay calaa cabdinaa addoonkeenna moxameda sala allahu calayh wasalam haddii shaki idinkaga jiro fa'tuu la imaada bisuuratin suurad la imaada min mihlihi qur'aanka oo kale ah mintu waa sila wa tawkiid gayru lqur'aan markii la joogo waxaa la yihahdaa waa zaa'ida fa'tuu la imaada bisuuratin suurad la imaada min mihlihi qur'aankaoo kale ah wadcuu u yeera shuhadaa'akum markhaatiyadiinna u yeera oo markhaati gashta min duuni illaahi alla sokodi in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwan run sheegaya allah subxaanahu wa tacaala wuxuu taxadinayaa gaaladii gaaladii rasuulka beenisay sala allahu alay wasalam ama shakiga ka muujisay kitaabka nebiga loo soo dejiyey sala allahu alay wasalam inuu min cindi illaahi ka yimid ayuu taxaddi ku samaynayaa wuxuu leeyahy alla subxaana wa tacaala haddii aad shaki uga sugan tihiin wixii aan kusoo dejinnay addoonkeenna moxamed calayhi salaatu wassalaam oo aada aaminsan tihiin in qur'aankani maxamed uu samaystay asiga uu isku soo aadiyey fa'tuu bisuuratin min mitli suurad asigoo kalea la kaalaya shucaraad leedihiin dad gabya waxaad leedihiin dad fasaaxo iyo balaaqo ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala waxaad leedihiin dad khudabo ah oo hadallada jeedinteeda ku xeel dheereeya suurad qur'aanka oo kalea la kaalaya kulligiin haddaad doontaan isku taga fa'tuu la imaada bisuuratin suurad min mitlihi qur'aanka oo kale ah wadcuu u yeedha shuhadaa'aku markhaatiyadiin oo u markhaati gashta arrinkaas min duuni illaahi alla sokadii in kuntum saadiqiina haddii atii kuma run sheegay lama imaan karaan haddii jinni iyo insi isku tagaan ma awoodi karaan aayad qur'aanka ka mid ah aayad qur'aanka ka mid a aayad u dhiganta ama wax u dhigma inay la inay la yimaadaan ma awoodi karaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fain lam tafcaluu haddaadan sidaas samaynina walan tafcaluu maba samaynaysaan ila ma awoodaan inaad la timaadaan qur'aanka suurad la mid ah fattaqu naara naar iska ilaaliya arrintaa haddaadan samaynina maba samayn kartaane fattaqu naara naar iska ilaaliya oo naarka baqa allatii naartaasoo waquuduhaa xaabada iyo qoryaha lagu shidayo ay yihiin annaasu dadka waalxijaaratu iyo dhagaxda ciyaadan billaah naartaasi waxa lagu shidayo waa dadkii dadkii baa waxay noqonayaan qoryihii naartaasi lagu shidi lahaa waalxijaaratu iyo dhagaxdii ee naartii ay u ahaayeen wixii lagu shidi lahaa naartaas iska ilaaliya uciddat waxaa naartaasi loo diyaariyey lilkaafiriina kuwa allah iyo rusushiisa ku gaaloobay ayaa loo diyaariyey allah subxaana wa tacaala marka wuxuu leeyahay haddii aada awoodi weysaan qur'aankan suurad la mida inaad la timaadaan maba awoodi kartaane naar iska ilaaliya oo naartaasi waxaad iskaga ilaalinaysaan wax kale ma ahee waa biliimaani billahi wa birasuulihi wa bikitaabih inaad allah iyo rasuulkiisa iyo kitaabkiisa aada rumaysaan iskaga ilaaliya oo hoggaansama wey naartii buu alla sifeeyey wuxuu yidhi naartaasoo waquuduha annaasu waalxijaara waxa lagu shiday ay yihiin dad iyo dhagax naarta noocaasa iska ilaaliya ha noqonina qoryihii naarta lagu shidi lahaa uciddat waxaa loo diyaariya naartaasi lilkaafiriina gaalada uciddat lilkaafiriina waxaan ka qaadanaynaa naartu inay diyaarsan tahay oo haddaba ay diyaar tahay oo ilaahay uu sii diyaariyey subxaanahu wa tacaala wabashir aladiina kuwii u bishaaray nebi moxamedow aamanuu allayo rasuul rumeeyey wa camiluu camal falay alsaalixaati ay alacmaal asaalixaati acmaal wanaagsan camal falay oo waajibaad iyo sunnooyinba leh waxaad ugu bishaaraysaa dadkaas mu'miniinta ah anna lahum inay leeyihiin jannaatin jannooyin inay leeyihiin jannooyinkaasoo tajri ay soconayso min taxtihaa dhexdeeda ay qulqulayso alanhaaru wabiyaal kulamaa rusiquu mar walboo la irsaaqo minhaa xaggii jannada min hamaratin miro markii lagu irsaaqo risqan irsaaqid oo ilaahay uu subxaana wa tacaala xaggii jannada uu mirooyin ka siiyo qaaluu waxay leeyihiin dadka mu'miniinta ee jannada ku jira haada aladii kani waa midkii rusiqnaa nalagu irsaaqay min qablu horay oo waxay ula jeedaan markii galabtii la siiyo miro macaan waxay leeyihiin mirahaani waxay u ogyihiin kuwii saaka aan cunnay waa lagu macneeyey culamada qaarna waxay ku macneeyeen adduunyadii markii aan joognay mirihii aan arki jirnay iyo mirahaani way isku eg yihiin laakiin isku ekaanshahaasi waa xagga magaca laakiin filxaqiiqa shaqo iskuma lahan jannada caanaha yaalla caanaha adduunyadoo kale ma aha malabka jannada malabka yacni adduunyada yaalla lama mid aha wax walbo adduunyadan yaalla oo ku magaca wixii jannada ku sugan magaca keliya ayay wadaagaan ee xaqiiqada ma wadaagaan shaqana iskuma laha kulamaa rusiquu mar walbo lagu irsaaqo minhaa xaggii jannada min samaratin miro risqan irsaaqin qaaluu waxay leeyihiin haada aladii kani waa midkii rusiqnaana lagu irsaaqay min qablu hore waa kii hore noola siiyey wa uutuu bihi waa loola yimid mutashaabihan xaaluu yahay mid isku eg walahum waxay leeyihiin fiiha jannada dhexdeeda aswaajun xaasas bay ku leeyihiin xaasaskaasoo mutaharatun la tahiray oo waxaa laga tahiray min alxaydi waannifaasi wa kulli qadar xayd iyo nifaas iyo wax walba oo quruna ayaa laga tahiray wahum ayagu fiiha jannada dhexdeeda khaaliduuna waa kuwa ku waaraya allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay nebi moxamedow waxaad u bishaaraysaa dadka mu'miniinta ah waxaad ugu bishaaraysaa inay leeyihiin oo ilaahay u diyaariyey jannooyin jannooyinkaasi sifaadkooda waxaa ka mid a in webiyaal kala duwan ay qulqulayaan webi caano ah webi malab ah webi khamro ah webi biyo saafiyahoo nadiif ah webiyaal kala duwan oo aada iyo aada u macaan ayaa dhex qulqulaya jannooyinka risqi kala duwan oo kala nooca laakiin mararka qaar laga yaabo markii qofku arko inuu is yidhaahdo way isa shabahayaan way isku eg yihiinna ilaahay waa ku irsaaqaya mar walbo marka midho loo keeno oo midhooyinkii jannada ka mid a waxay leeyihiin midhahaani ma uusan ahayn koon hore u cunnay mana aha waa ka duwan yahay wa utuu bihi waa loola yimid buu yidhi alleh mutashaabihan xaaluu yahay mid isku eg mirooyinkii baa isku eg iyo wixii la siinayey laakiin fi lxaqiiqa shaqo iskuma lahan dhadhanka markay dhadhamiyaan waxay arkayaan inay kala duduwan yihiin walahum waxayna leeyihiin ahlu jannaha fiiha jannada dhexdeeda waxay ku leeyihiin aswaajun xaasas xaasaskaasoo mutaharatun xumaan oo dhan laga dahiray wahum ayaguna fiiha jannada dhexdeeda khaaliduuna waa kuwa ku waaraya intaas ayaan ku joojinaynaa in sha allah wallahu aclam wsala allahu cala